بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya sharixii sheekh maxamed saalex alcuthaymiin xadiidkii labaad yaan soo laqbaynay sharixi shiikhayaan haddii an la yidhaahdo waxyaabaha maqsuudka ee muhimka ka qaadan doona haddii an la yidhaahdo shiikhu nabiyullaahi moxamed markuu magaciisa sheegay wuxuu yidhi waa moxamed ibnu cabdillaahi alhaashimi alqurashi min duriyati ismaaciila yani rasuulka sal slm waalidkiisa cabdullaahi buu ahaa reer bani haashimna waa ahaa rasuulku sal ly slama reer qureysheedna waa ahaa ismaaciil baana dhalay nabiyullahi ismaaciil yaa dhalay marka nabiyullahi ismaaciil awlaaddiisa nebi moxamed uunbaa rasuul ka noqday sala allahu alay wasalam waana kan loola jeeday buu leeyahay alla qowlkiisii rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik allow dhexdooda ka soo saar waa dadka markaa maka joogay rasuul ayaga ka mid ah oo aayaadkaada ku dul akhriya marka moxamed waa rasuulullahi waa rasuulkii alle yacni allah soo diray rasuul marka maxaa laga wadaa waa mid loo waxyooday sharci lana faray inuu dadkii soo gaarsiiyo kuna camal falo ama la faray inuu dadkii soo gaarsiiyo ay ku camal falaanna salaaddii la oogo macnaha waa in si fiican loo dukado waajibkiiyo sunnadiina way soo gelayaan buu leeyahay sekadoo la bixiyo sekadu waa xoolihii ay waajibka ahayd in la siiyo dadkii mudnaa iyadoo allal maaragtay la caabudaayo waxaa sekada laga bixiyaa dahabka iyo qalinka iyo xoolaha nicmooleyda la yidhaahdo iyo waxa ka soo baxa dhulka iyo waxaan laysdhaafdhaafsado badeecadaha ganacsiga ah kulli zako yaa ka waajibta ramadaankiina waa in la soomo wixii macnaha af in la afura keenayey waa in laga afqabsado iyadoo alla la caabudaayo wakhtiga soonkuna waa maxay waa fajarku marka uu soo dhasho ilaa qoraxdu ay ka dhacdo ramadaankuna hadda waa bishii la yaqaano shacbaan iyo shawaal u dhexaysa beydkoo loo xajiyana waa in loo qasdo si acmaashii loo soo guto wakhti mucayanah iyadoo alla la caabudaayo marka sheikh wuxuu leeyahay arkaantan shanta ah yaan sharxaynaa buu leeyahay rukniga koowaad waa maxay in la qiro ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye moxamedna uu yahay rasuulkii alla soo diray marka wuxuu leeyahy su-aal baa isweydiin mudan maxaa hal rukni looga dhigay maadaama in la qiro kelinimada alleh iyo tawxiidkii ku xaq lagu caabudo ma ogiye ee ku xaq lagu caabudo ma jiro allah ma ogiye la leeyahay oy haddii shahaado gaara ay tahay nebi moxamedna waa rasuulka alleh maadaama ay laba macno ay kala leeyihiin oo laba mas'ale ay kala yihiin maxaa hal rukni looga dhigay jawaabtu waxay tahay wuu leeyahay qiridda la qiraayo laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah yaa waxaa ku taagan oo ku dhisan camalkii bani aadamku inuu ansaxo sidiisaba marka qiridda la qiraayo laa ilaaha illa allah waxay keensanaysaa in camalkii loo saafi yeelo allah nebi moxamed inuu rasuul yahana qiridda la qiraahi iyaduna waxay keensanaysaa in la raaco rasuulka sal alla ly slam camal walba oo allah loogu dhowaanayo lama aqbalo in labada sharti laga helo moogiye in ikhlaas alla loo ikhlaas samaynayo uu meeshii jiro oo allah si loo saafi yeelo allah keliya loola jeedo sidoo kale in rasuulkii sal alla slam camalka lagu raaco qofku waxa uu doono iyo siduu iska jecel yahay aanu samaynin waa inuu rasuulka sal slam uga daydaa camalkaas marka laa ilaha illah qiridda la qiraayo maxay tahay waa qofkii oo carabkiisa iyo qalbigiisaba ka tacbiiriya ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogi marka waan qiraayaa ashhadudaas macnaha qalbigeygaan ka qiraayaa carabkana waan ku dhawaaqayaa taasay la macno taha marka marakucu waa maxay waa dhawaq aad wixii ku dhawaaqayso haddana aad ka warramayso wax qalbigaada ku jira qofkii marka haddaanu hadli karin oo allaba hadal aan u abuurin ama uu hadallaawa iska noqday waxaa ku firan inuu qalbiga ka rumeeyo ila waa caajis waa macduur laakiinse ma ku filna qofkii inuu carabka keliya ka qiro shahaadadii waa in qalbigiina uu la jiraa sababta munaafiqiintii waxaa la sheegay inay laa ilaaha ila allaahu leeyihiin laakiin carabka keliya ay ka qiraayaan carabka waxay uga hadlaayaan wax aan qalbiga jirin waxba anfici mayso marka rasuulka allay u imaanayaan waxay u adkaynayaan inay qiraayaan inuu rasuulka alla yahay oy u qirsan yihiin inuu rasuulka alla yahay allana wuu og yahay in nebi moxamed sal alla ly slam uu rasuulka alla yahay laakiinse alla wuxuu ka mara kacay munaafiqiintu inay been sheegayaan oo suurat almunaafiquun yaa alla wuu ku sheegay arrinkaas marka shiikhu wuxuu sharxayaa laa ilaaha illa allah laa macbuuda xaqun ila allah kula caabudo oo xaq ah ma jiro allah ma ogiye marka xaqun maadaama la soo qadaray meesha waxaa ka baxay ishkaalkii ahaa oo see loo leeyahay laa ilaaha illa allah annagoo garanayna in ay jiraan ilaahya la caabudo oo kale oo kuwii caabudaayana ay ilaahyaal ku magacaabeen oo allaba uu qur-aanka noogu sheegay inay saas ku magacaabaayeen famaa aknat canhum famaa aknat canhum aalihatuhum alatii yadcuuna min duuni illaahi min shay waxba kama deeqin waxna kama celin waxba kama difaacin macbuudaadkii iyagu ay alla sokadii caabudaayeen aayad kalan alla wuxuu yidhi am lahum aalihatun tamnacum min duunina ma ilaahyo annaga sokadeenna ah bay leeyihiin oo iyaga difaacaya markaas alla wuxuu leeyahay laa yastatiicuuna nasra anfusihim kuwaas la caabudaayo laftoodan awoodinba inay naftooda u gargaaraan walaa hum minaa yusxabuuna xaggeennana loogama gargaaro lamana ilaaliyo wax khayra alla xaggiisa kama helaan marka lama difaaco waayo marka laa ilaaha ila allah haddii khabarkii marka xaqun la qadaro ilaahyadan marka alla sokadii la caabudaayo waa baatil oo ilaahyaal xaqa ma ahan cibaadadiina wax kuma lahan waxaana ku tusinaya alla qowlkiisa uu yidhi dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil wa ana allaha huwa alcaliyu alkabiir taasi marka waxay ku ahaatay in alla uu yahay mid xaq ah isagu saabit ah wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil waxay alla sokadii caabudayaanna uu yahay baatil waxba kama jiraan ah wa ana allaha allana huwa alcaliyu alkabiir uu yahay kii wax walba ka sarreeyey ee wax walba ka weynaa haddii marka qof mushriguhu uu u yimaado sanamkii uu caabudaayey oo u rukuuco u sujuudo oo uu u ooyo oo uu u khushuuco waxaana dhici karta xataa in maaragtay miir dabool uu ku dhaco sida uu maaragtay mukhliska ugu yahay oo cibaadadu uga go'an tahay cibaadadaasi marka ma xaqba maya waa cibaado baatil ah kanuu caabudaya ahina waa baatil si kastuu wakhtigiisa ugu dhammeeyo waxaas bal waa ku naar mutaa oo waa gaalnimo marka allaah waa magacii alle oo wax kaloo lagu magacaabaa aanay jirin magacyada alloo dhanna isagaa asal u ah sidaa darteed magacyada alle way ka daba yimaadaan iyagoo taabic u ah allaah yaad arkaysaa ilaa hal aayad moogii suuratu ibraahim ku jirta ilaa siraati alcasiizi alxamiid yaa alla uu yidhi allahi aladii lahu maa fi samaawaati maa fi alard sida marka icraab ahaan raajixa waa maxay sheikhu wuxuu leeyay waa bedel min alcasiiz casiiskaas bay bedel ka tahay marka ilaa siraati alcasiiz alxamiid baa la yidhi ilaa siraati illaahi aladii lahu maa fi samaawaati la macnatah waa laga bedesha qiraa'o kalena allaahu aladii lahu maa fi samaawaati wamaa fi alard taabic maba ahaba waa musta'naf markaas qiraa'adaas kale alla waa midka wixii samaawaadka ku jira iyo wixii dhulka ku jiro dhan isagu mulkiyey oo hantay waa marka waa macno kale kaas qofku laa ilaaha ila allah inuu yidhaahdo ma ku soo galaa islaamkii jawaabtu waxay tahay buu leeyahay shiikhu haa islaamku wuu ku soo gelayaa xataa haddii aan u malaynayno inaanay dhab ka ahayn oo aanu daacad ahayn ee uu inuu badbaado uun doonaayo saas haddaan u malayno xataa annaga taa waxna looma dirsan marba hadduu tawxiidku ku dhawaaqo waa in laga aqbalo oo dhiiggiisi iyo xoolihiisiba loo badbaadiyo waxaa marka taa daliil u ah inaadan dhihi karin maaragtay dan kaluu leeyahay ama ujeeddo kaluu lahaa oo daacad kama ahayn iyo wax noocaasoo kale ah inaadan dhihi karin oo xaq aadu lahayn waxaa u daliila ninkii mushriga ahaa ee dagaalka muslimiinta kula jiray ee usaama ibnu zayd uu dilay ninkii gaalka ahaa baa cararay markii usaama uu ka daba tegey oo uu seeftii kor u qaatay oo inuu dilo uu rabay yuu gaalkii hadlayoo wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waa tawxiidsade usaama waa uu dilay isagoo u maleeya in uu ninkaani ee seefta iska ilaalinaya uun oo in la dilo uu ka baqaayo keliya usaama marka waa uu dilay maxaa dhacay marka rasuulkii baa la soo gaarsiiyey sala allahu alay wasalam wixii dhacay markaasaa rasuulka sal l slam wuxuu yidhi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah ma waxaad dishay markuu laa ilaaha ila allahu yidhi kadib markaasuu wuxuu yidhi usaama isagoo isdifaacaya oo sababtuu u dila sheegaya innamaa qaalahaa tacawudan inuu badbaado oo dilka ka badbaado uunbuu ugu dhawaaqay towxiidka rasuulkuna sal ll ly slam kama yeelin usaamo warkaas ee wuxuu ku celceliyey aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah ma waxaad dishay markii uu laa ilaaha illa allahu yidhi kadib laa ilaha illah marka saasay ula weynayd rasuulka sal lla ly slam qof kastoo muslima inay agtiisa saa uga weynaato ula weynaato yaa macnaha waajib ah usaama marka wuxuu yidhi arrinka waa ku kullaaday fatamanaytu annanii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm min shiddati maa wajada radia allahu canhu wuxuu leeyahay waxaan jeclaystay inaanan maalinkaa ka horba soo islaamin macnaha xusnigii u dareemay dartii bukhaari muslim baa wariyey xadiiska marka innagu daahirkan leenahay xataa haddii aan u malayno malo xoogle weliba aan u malayno inuu qofkaasi towxiidka ugu dhawaaqay inuu si isu badbaadiyo towxiidku waa uu anfacaa waa in la badbaadiyaa laakiin markuu ku dhawaaqay kadib hadduu ridoobo ou gaalnimo muujisto markaa de riddadii baa markaa loo dilaya haddii markaa gaalkii uu laa ilaha illahu ku dhawaaqaayo laakiin aanu qiraynin in maxamed uu yahay rasuulkii alleh towxiidka oo laa ilaha illahu keliyuhu kuma fillaanayo waa inuu yidhaahdaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammedan rasuulullah marka gaalkii hadduu islaamkii soo galo oo uu towxiidsado laa ilaha illa u yidhaahdo oo laakiin aan aragno inuu inkirsan yahay rasuulka sal ly slam risaaladiisii laga yeeli maayo lagu kaaftoomi maayo laa ilaha illahu keliya waa in uu ku daraa muxamed inuu yahay rasuulkii alleh rasuulkuna sal ly slama markii uu saxaabada qaarkood uu diray wuxuu yidhi udcuuhum ilaa shahaadati an laa ilaha illa allah wa annii rasuulullah ugu yeer towxiidka ugu yeer inay qirtaan laa ilaha illa allah aniguna inaan ahay rasuulka alleh inay qiraan ugu yeer sheekh islaam wuxuu yidhi waxaa si macnaha qasaba looga ogaaday oo idiraari ah oo aan la dafiri karin marnaba diintii islaamka waxaa laga ogaaday ummadduna ay ku ijmaacsan tahaba in waxa ugu horreeya ee khalqiga la amraaya ay yihiin inay qiraan laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah taasaa marka qofkii gaalka ahaa uu muslim ku noqdaa haddii marka qofkii uu muslim yahay oo uu laa ilaha illah u yidhaahdo oo taa uu ku dhinto way ku filan tahay sida rasuulku uu yidhi sal sl man kaana aakhiru kalaamihi min addunya laa ilaha illa allah dakhala aljanna hadalkiisi ugu dambeeyey qofka haddii qofkii macnaha hadalkiisi ugu dambeeyey uu laa ilaha illah u yahay oo saa intuu ku dhawaaqay dhintay dakhala aljanna jannadii buu galaa buu yidhi rasuulka sal slam marka markan maxaa laa ilaha illa loogu kaaftoomay sababto qofkan dhintay waa qof karsan nebi maxamed sal slm inuu rasuul alla yahay marka wuxuu sii fasiray haddana wa anna maxamedan rasuulullah yani waa inaad qirtaa in nebi maxamed uu yahay rasuulka alleh oo alla uu khalqiga u soo diray rasuulna maxaa la yidhaahdaa waa mid loo waxyooday sharci lana faray inuu dadka gaarsiiyo dadkuu nebi nuux ka hor nebiyullaahi nuux ka hor dadku hal diin bay ku sugnaayeen oo way toosnaayeen rasuul uma baahnayn marka dadkii marka markay bateen oo ay iskhilaafeen yay u baahdeen in rasuul loo soo diro markaasa alla rasuul soo diray kaana annaasu ummatan waaxidatan fabacata allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriina waxaa loo qadaraa marka meeshaas faاkhtalafuu fabacata allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriina markii markay dadku iskhilaafeen unbaa rususha lasoo diray si ay xaqi ugu kala xukumiyaan sidaa darteed rususha waxaa ugu horeeya nebiyullahi nuux baa ugu horeeya waxaana ugu dambeeya nebiyullaahi moxamed sala allah alay slam marka waa in la qiraa oo la rumeeyaa in moxamed uu yahay rasuul alleh sidoo kale waa inaan rumaynaa in ambiyadii lagu dhammaystira isagoo nebi ka dambeeya aanu jirin marka rususha waxaa ugu horreeyey nuux baa ugu horreeyey waxaana ugu dambeeyey moxamed baa ugu dambeeyey qofkii markay nebinimo sheegtay nebi moxamed sal ly slam kadib xukunkiisu muxuu noqonayaa waa qof aan diinka shaqa ku lahayn waa gaal qofkaasi sababtoo allah wuxuu yidhi maa kaana moxamedun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama nabiyiina yacni nebiyullahi moxamed ma aanu ahayn raggiinna qof ka mid ah aabba uma ahayn waxaa la ishaarayaa zayd ibnu xaaritha oo zaynab isagu furay kadibna rasuulka sal uu guursaday markii hore wuxuu ahaa wiil macnaha ee la sheegtuu ahaa wiil u dhala marka ma ahayn marka yacni wiil weyn oo uu dhalay oo waxa uu guursado ay xaaraan ka yihin rasulka sal sl ma aanu jirin zaydna hadda wiilkiisi ma ahayn wiil dhaba ma aanu ahayn taasaa marka aayaddu ay ku timid markuu marka furay kadib rasuulku sal waa kii zaynab guursaday walaakin rasuulalahi laakin wuxuu ahaaday rasuulku sal ly slama rasuul alluu ahaaday sifadiisay tilmaantihiisu waa taa iyo wa khaatama annabiyiina kii ugu dambeeyey nebiyada oo lagu khatima marka wakhaatama rusul iyadoo la yidhi rasuulallahi rasuulka alla waaye la yidhi yaan la dhihin haddana khaatamu rusul sababto hadduu khaatamu nebiyiin uu yahay de khaatamu rusul waa uu iska yahay sababtoo ah nebinimada ka horaysa rasuulnimada oo yacni rasuul kastaahi waa nebi laakiin nebi kastaahi rasuul ma aha marka haddii nebinimadii meesha ka baxday rasuulnimadii marka min baabi owlaa ma jirayso marka nebi ka dambeeyaa ma jiro rasuulna iskaba dhaaf marka in la qiro nebi moxamed sal ly slm inu rasuulka alla ahaa qirashada la qiranayo in nebi moxamed uu rasuulka alla ahaa waxay keensanaysaa dhowr arrimood arrinka koowaad waa in loo rumeeyo rasuulka sal ly slama waxa uu noo khabro ee uu nooga warramo oo qofku aanu marnaba ka shakinin marka waxaasna soo gaaray ee ka sugnaaday rasuulka sal ly slm ama macnihiisa aan garanno xikmadiisa aan garanno ama yaanan garanin waa inaan rumaynaa mararka qaarkoodna macnihii waa naqaanaa yaah hahyahy arrinka labaad ee ka dhalanaya qiridda la qiraaya nebi moxamed sal ly slm inuu rasuulka alla yahay waa in amarkiisii la qaato oo aan laga labalabayn alla wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaaratu min amrihim marnaba uma bannaana qof mu'mina iyo qof mu'minad ah haddii alla iyo rasuul ay wax xukumaan inay khiyaar yeeshaan marka haddii amarkii rasuulka uu ku yimaado iyo amarkii alleh aduu waxba ha dhihin war waxan mawaajibba mase waa sunno ha dhihin sidiisa u qaado oo fuli laakiin qofka masalan wixii ay dhaafaan oo kale marka waa weydiin kariyaa oo waa dhihi kara ma waajib bay ahayn hadday waajib ahaayeen waa xukum kaley leeyihiin haddaanay waajib ahaynna waa maaragtay waa masale kale arrinkeedu waa sahlan yahay wixii waajib uu ka tegay marka waa inuu ka toobad keenaa moogta sababto mukhaalafuu markaa sameeyey arrinka saddexaad ee ka dhalanaya in la qiro nabi maxamed sal ly slam rasuulka alla aha waa inuu qofku ka fogaadaa wixii rasuulka sal ly slam uu dadka ka reebay ayadana inaad ka shakiso maaha wuxuu sheegay rasuulka sal ly slama in kuwa kibirsan ay imaan doonaan oo sariira ku dangeega markaas amarkii rasuulka sal ly slm loo sheegaya markaasuu leeyay maya anuu garan maayo wixii kitaabka alle ku yaalla unbaan raacaynaa waa kuwan ayaan dhoweed muxaadarada kasoo ka jeedinayo quraaniyiinta lagu sheegayo oo kale oo oo leh maaragtay xadiiska rasulka sal maba rumaysninba marka rasuulka in la raacaan la isfaray wattabicuuhu ba alla u yidhi raaca rasuulka sal ly slm waxala wuxuu marka ku hadlay rasuulka sal sl in lagu raacaa hadduu wax kaa reebay hadduu wax ku faraba kan afaraadna waa maxay oo ka laazimaya qiradda la qiraayo nabi maxamed sal slm rasuulka alla yahay inaan qof bani aadana hadalkiisa laga hormarin hadalkii rasuulka sal ly slm dadka qaarkood yaa marka aad maaragtay sunnada u sheegto waxay ku leeyihiin maya imaam hebel baa saas yiri waa arrin aad u culus buu leeya sheikhu in hadalkii rasuulka sal slm lagala hor yimaado ma ahan hadal qof bani aadan oo kale ibnu cabbaas waxaa laga weriyey inuu yidhi waxaa soo dhowaatay in dhagaxi cirka inkaga soo da'do oo in ku dhacdo dhagaxi rasuulka alla sal slam saasuu yidhi baan idin leeyahay idinkuna waxaad leedihiin abubakar iyo cumar baa saas yidhi arrinka shanaad ee ka laazimaya in la qiro nebi maxamed sal slm in rasuulka alla yahay waa qofku inaanu wax bidcaa la imaanin ama caqiida ha noqoto bidcadaasi ama qowl ha noqoto lagu hadlo ama ficil ha noqote marka dadka mubtadacada waxaad ogaanaysaa inaanay xaqiijinin oo aanay ka dhabaynin qiridii la qiraayo moxamed inuu rasuulka alle yahay sababtoo ah sharciga alleh iyay wax kale ku dareen kamana eedab qaadanin rasuulka sal ly slam arrinka saddexaad arrinka lixaad ee ka laazimaya in la qiro nabi maxamed sal slam in rasuulka alle ahaa waa in rasuulka sal ly slm laftiisa aan huluwi lagu samaynin oo wixii isaga ku saabsanaa laftiisa aan bidca lala imaanin sida kuwa mawliidka dhigaayo oo kale iyada lafteedu waa qofka mawliidka dhigaa naqsi baa ku jira nuqsaan baa ku jirta xaqiijintii maaragtay qiradii la qiraayo maxamed inuu rasuulka alla ah sababtoo ah waxaa lagaaga baahanya inaad shareecadiisa wax ku darin adigu tan toddobaadna waa maxay ee ka laazimaysa qiradda aad qirayso nabi maxamed sal slam inuu rasuulka alla yahay inaad ictiqaadayso in rasuulku sal ly slam uusan rabbinimada wax ku lahayn inaad ictiqaadayso in rasuulku sal ly slam uusan rabbinimada wax ku lahayn isaga la tuugi maayo istiqaaso la weydiisan maayo ilaa marka uu nool yahay moogiyi wuxuu awoodoo la weydiisto rasuulku sal ly slam waa addoon alle ee rabbi ma aha waana rasuul alle oo alle wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa laa amliku linafsii nafcan walaa darra nacfi iyo durba maarata nafteyda xataa uma hanto ilaa maasha allah wixi alla doona moogi marka dadka rasuulka sal ly slam wax weydiisanaya markuu dhinto kadib inay luunsan yihiin baad ka garanaysaa meesha ta sideedaad waa maxay ee ka laasimaysa in la qiro rasuulnimadii nabi maxamed sal lla ly slama waa in la ixtiraamaa hadalkii rasuulka sal lla ly slama oo axaadiistiisii meelaan munaasab ahayn aan la dhigin sababtoo nooc quursiya iyo wax noocaasoo kale ay noqonaysaa haddaad maaragtay meelaan hagaagsanayn aad maaragtay kutubta xadiista aad dhigto waxaa kaloo taas soo gelaya in qabriga rasuulka sal ly slm agtiisa aad macnaha codkii kor u qaaddo amiirulmuminiin cumar binkhataab baa wuxuu maqlay laba nin oo reer daa'if ahaa oo hadalkoodii kor u qaadaya masaajidka rasuulka sal ly slm dhexdiisa markaasuu wuxuu yidhi war xaggeed ka timaadeen markaasuu yidhahdeen daa'if baan ka nimid markaasuu yidhi haddaad dadka magaaladan degan aad ahaan lahaydeen waan idin xanuujin lahaa buu yidhi idin garaaci lahaa buu yidhi tarfacaani aswaatakuma fii masjidi rasuulillahi sal ly slama ma codkiinni baad kor u qaadaysaan masjidka rasuulka sal ly slama marka cumar bn khataab masjidka rasuulka sal ly slama yuu weynaynayey wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين